koox xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta ku cawday in ciidamada nabad sugidda ay ka hor istaageen kulan ay doonayeen inay ku qabtaan mid ka mid a hoteelada magaalada muqdisho xildhibaanadan oo sheegtay in tiradoodu ay ahayd boqol iyo toban xildhibaan ayaa qaarkood ka mid ahaa xildhibaano maalmo ka hor baarlamaanka horgeeyey mooshin ka dhan ah xukuumadda ra-iisul wasaare ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon shir jaraa'id ayay markaa kadib qabteen xildhibaanadaasi zahre cabdi axmed ayaa arrintaasi ka wareysatay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa sahroy shir jaraa-id ay maanta ku qabteen xarunta baarlamanka waxa ay ku sheegeen in ilaa boqol iyo toban xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka kulanna ku lahaa hotelka city balac ee magaalada muqdisho maanta laga hor joogsaday kulankoodii iyo qadadii ay halkaasi ku lahaayeen sida aad ka warqabtay sahroy xildhibaanadu maalmahan waxay wadeen mooshin ka dhan ah xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ay gorfeynayeen arrimo ku saabsan mooshinkaas inay uga hadlaan hotelka city balac hadda ahaatee xildhibaanadu waxa ay sheegeen in kulankoodaasi laga hor istaagay islamarkaana qadadii iyo kulankiiba ay hay-adda nabad sugidda soomaaliyeed ciidamo ka tirsan ay ka hor joogsadeen sida ay hadalka u dhigeen waayahay kulanka ay damacsanaayeen inay qabtaan kadib markii la baajiyey xaggee bay shirka jaraa-id ku qabteen dhammaantoodna ma dhammaayeen shirka jaraa-id markay qabanayeen xildhibaanada
ha xildhibaanada markay shirka jaraa-id qabanayeen intooda badan waxa ay joogeen xarunta baarlamanka waxaana saxaafadda la hadlay ilaa saddex xildhibaan oo uu ka mid yahay cali khaliif gallayr iyo xildhibaan cumar islow iyo xildhibaan cabdicasiis sheekh yuusuf ilaa saddexdaas xildhibaan ayaa la hadashay saxaafadda waxaana ay u sheegeen in arrinta ay dhacday maanta aanay ahayn arrin ay filayeen waxaana ay tilmaameen tilaabadan looga soo horjeestay amaba lagu horjoogsaday kulankooda inay tahay tilaabo aanu dastuurku raalli ka ahayn xildhibaanadu inay awood u leeyihiin sharciguna u ogolaanaya ayay sheegeen inay goob kasta iyo meel kastaba ku kulmi doonaan kagana hadli karaan danta waxa ay danta waxa ay u arkaan qaranka soomaaliyeed inay tahay waayahay xasan kaafi hay-adaha kale ee dowladda ma jirtaa cid ka hadashay is-hortaaga lagu sameeyey sida ay sheeganayaan xildhibaanadan
ilaa iyo hadda wax ka hadashay wax ka hadlay hay-adaha kale amniga ma jiraan xilliga ay xildhibaanadu shirka jaraa-id qabanayeen waxaa xusid mudan in wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka uu ku sugnaa dhismaha baarlamanka meel kamid a hase haatee saxaafadda oo ay wasiirku damacday inay wax ka weydiisa arrimahaasi waa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo
waayahay ee waxaa jiray wadahadallo maalmahan socday oo sida la sheegayo xildhibaanadaasi waday mooshinka ka dhanka ah xukuumadda iyo u socday qeybo ka mida dowladda ama hay-adaha kale ee dowladda marka wadahadalladaasi inaba ma kaga hadleen shirkooda jaraa-id
xildhibaanada qaar ayaa shirkooda jaraa-id ku soo daray inay jireen kulamo muddooyinkii ugu dambeeyey u socday qaar kamid a xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda loogana hadlayay sidii lagu baajin lahaa mooshinka hase haatee xildhibaanadu waxa ay sheegeen intooda badan in arrintaasi aanay ku qanacsanayn islamarkaana ay ololahooda ku aadan mooshinka ka dhankaa xukuumadda federaalka ay sii wadeen ugu dambeyn ilaa maanta ay kasoo gaartay in hotelka city balac ay qada ku samaystaan hase haatee qadadii iyo kulankiiba laga hor istaagay sida ay sheegeen waayahay marka aad leedahay laga hor istaagay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood sawir ahaan inay bixiyaan in hoteelka amar la siiyey ama halkaasi ciidamo la geeyo loo diiday inay galaan qaab nooceeya ayuu ku dhacay amarka ah inaysan kulankan isugu imaan karin xildhibaanadu sida ay sheegeen waxa ay horay u wargeliyeen maamulka hotelka city balac oo ay ka codsadeen in ilaa boqol iyo toban xildhibaan sida ay sheegeen qadadoodii iyo goobtii ay ku kulmi lahaayeen loo diyaariyo hase haatee xildhibaanada ayaa sheegay in intii ay dhismaha baarlamankaba ku sugnaayeen oo aanay dhinaca hotelka u dareerin in maamulka hotelka uu akhbaar ay uga timid islamarkaana maamulka hotelka uu kusoo wargeliyey in qadadii iyo kulankiiba la diiday in la qabto sidaas aawadeedna ay arrintaasi ku kaceen ciidamo ka tirsan hay-ada nabad sugidda sida ay xildhibaanadu u sheegeen saxaafadda waxaana soo wargeliyey bay yidhaahdeen maamulkii hotelka city balac oo markii hore innaga kulanka iyo qadadaba noo diyaarinayay waayahay dulucda warkooda marka haddaad isku soo duubto shirka jaraa-id maxay kaga hadleen
dulucda warkooda saar haddii aan isku soo duubo waxa ay kaga cabanayeen uun xildhibaanadu kulankaas ay lahaayeen maanta oo laga hor istaagay arrintaasoo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah waxaana ay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda ka codsadeen in tallaabadan maanta iyaga lagula kacay sida ay sheegeen ay jawaab ka bixiyaan oo waxa sharcigu uu ka qabo ay ka hadlaan dawladda mas-uuliyiinta ugu sarreysa in arrintan ay mowqif cad ka istaagaan ayay codsanayeen xildhibaanadu
kaasi waxa uu ahaa waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramayey saare cabdi axmed